raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurinaya idaacadda dalsan qodobada duurnimadan wararkeena aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah doorashada madaxweynaha soomaaliya oo maanta ka dhacaysa teendhada afasiyoon ee magaalada muqdisho madaxweyne farmaajo oo u waxdhigay taalada halgamayaasha s y l oo ku beegan maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ra-iisul wasaare rooble dhallinyarada soomaaliyeed ugu hambeliyay maalinta shan iyo tobanka bay oo ku beegan aasaaskii ururka gobolay waddoonka soomaaliyeed ee swayl
wafaahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa dhallinyaro ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay deegaanada puntland
duulamaadyadii garoonka diyaaradaha aadan caddeeh oo maanta hakad la geliyey
wararka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee toogasho ka dhacday dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaad maqasheen oo qodobadiina wararka ugu waaweynaa shan iyo tobanka bisha sanaad sanada labada kun labaiyo labaatan oo aad duhurnimo xada kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran
doorashada madaxweynaha dowladda federaalka ayaa maanta waxay ka dhaceysaa teendhada afasioni waxaa markaasi warkan eegaya waryaheena cabdinaasir alcadaala waxaa goordhow la filayaa in teendhada afasioni ee xeyndaabka xalan ay si toos ah kaga bilaabato doorashada xilka madaxweynaha iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin dhammaan murashaxiinta iyo sidoo kale murashaxiinta u tartamaya doonaya inay ku guuleystaan xilka madaxweynaha soomaaliya qaar ka mid a xildhibaanada labada aqal iyo sidoo kale murashaxiinta madaxweynaha ayaa ku sugan hoolka doorashada waxaana la filayaa in saacadaha soo aadan ay si toos ah u bilaabato oo xildhibaanadu ay si toos ah coodkooda u dhiibtaan qamaqaabadii ugu dambeysay ayaa haatan socota waxaana si guud oo loo adkeeyey ammaanka guud ee doorashada iyadoo ciidamo fara badan lagu arkayo hareeraha iyo sidoo kale halka ay ka dhacayso doorashada xilka madaxweynaha soomaaliya murashaxiin ku dhowaa murashaxiin ka badan ilaa iyo soddon murashax ayaa haatan ku sugan goobta kuwaasi oo doonaya in gebi ahaantoodba ay amase mid weliba oo doonayo inuu ku guuleysto xilka madaxweynaha soomaaliya sidoo kale xildhibaanada codeynaya ee ka kooban labada aqal ayaa xarunta ku sugan waxaana goobta amase hoolka jooga marti sharaf lagu casuumay kuwaasi oo dalka xirar sarsare horey kaga soo qabtay saacadaha soo aadan ayaa la filayaa in doorashada si toos ah loo gudagalo
madaxweynaha xukuumadda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhagax dhigay taalada s y l oo ku beegan maanta shan iyo tobanka bisha may oo ahayd aasaaskii ururkii dhallinyarada soomaaliyeed ee s y l madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ay hogaamina qaarka oo ay horkacayaan qaar ka mid a dhallinyaro soomaaliyeed iyo weliba haween sitay ubaxa ayaa madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo goobta marka uu tegay lagu duunsay ubaxii la dhigi lahaa taalada s y l oo ku taala magaalada muqdisho aan meel sida uga fogeyn xindaabka xarunta madaxtooyada ee soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kadib waxa uu sheegay in ugu hambaliyeen dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay dunida ka joogaan maanta oo ku beegan shan iyo tobanka bisha may oo la aasaasay maalintii ururka dhallinyarada soomaaliyeed s y l kuwa oo ahaa urur dhallinyaro soomaaliyeed u istaagay sidii gumaystiyay dalka soomaaliya uga ceerin lahaayeen geyga soomaaliya iyagoo ku guulaystay shan iyo tobanka dhallinyaro ee soomaalida ahaa inay gumaystaha soomaaliyeed ay ka dulqaadaan shacabkii soomaaliyeed xilliga shan iyo tobanka may ayaa maalin walba xilligan kale loo asteeyaa in iyada la qabto xuska maalintan oo ku beegan shan iyo tobanka may waxaana inta badan gudaha dalka iyo weliba dhammaan qeybaha kala duwan ee madaxda soomaaliyeed hambalya u diraan maanta oo kale shan iyo tobanka may oo ku beegan maalinta dhallinyarada soomaaliyeed ee la aasaasay ururka s y l ee soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dhallinyaro ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay deegaanada puntland cali aadan ayaa warkan eegaya laba dhallinyaro ah oo markaasi lagu kala magacaabi jiray axmed maxamed ciise iyo axmed cabdinuur ji ayaa ku geeriyooday shil gaari oo saaka ka dhacay inta u dhexeysa magaalooyinka qardho iyo garowe ee puntland shilkan ayaa yimid kadib markii uu rogmaday gaari ay markaasi dhallinyarada saarnaayeen oo ka yimi magaalada qardho kuna sii jeeday magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal sida ay sheegeen goobjoogayaal ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada wadooyinka ee taraafikada iyo dadweyne ayaa u gurmaday dhallinyarada shilka gashay kuwaasoo qaarkood dhaawacyadooda la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada garowe shilkii saddexaad oo toddobaad gudihiisa ka dhaca deegaanada puntland kaasoo geystay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyada oo markaasi loo sababeynayo wadooyinka qaar oo bur- bursan iyo gawaarida oo darawlada ay si xooliya u wadaan
mahadsani garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa hakad la geliyey duulimaadyadiisii warkan waxaa eegaya waryaheena cabdisalaan juulo shaakir maro maareeyaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa shaaciyey in maanta hakad la geliyey dhammaan duulimaadyada diyaaradaha ee gudaha iyo dibadda ee garoonka diyaaradaha aadan cadde ilaa iyo maalinta isniinta lix iyo tobanka bishan meey laba kun labaiyo labaatan maareeya cabdinaasir maxamed gurey oo si kooban warbaahinta ula hadlay ayaa waxa uu sheegay in sababta duulimaadyada garoonka muqdisho loo hakiyey ee tahay mid la xiriirta doorashada madaxweynaha tobanaad ee dowladda federaalk soomaaliya oo maanta ka dhaceysa muqdisho gaar ahaan teendhada afisoni wuxuu intaasi ku daray maareeye cabdinaasir in dib loo furi doono duulimaadada garoonka diyaaradaha aadan cadde maalinta isniinta ah ee beri ah islamarkaana howlaha ka socday garoonka ay kusoo laaban doonaan si caadi ah shalay ay ahayd markii taliska ciidanka booliska dowladda federaalk soomaaliya uu bandow kusoo rogay magaalada caasimada ah ee muqdisho maadaama maanta oo axada doorashada madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya ee ka dhaceysa teendhada afisoni gebi ahaanba waxaa la joojiyey isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee caasimadda waxaana wadooyinka lagu arkayaa oo keliya ciidanka booliska dowladda iyadoona meelaha qaarkood dadka loo diiday inay lugtooda ama ay ay isticmaalaan lugtooda magaalada muqdisho ayaa hadda ah mid ka duwan sidii hore jawi kale ayuuna dalka galay maadaama maanta teendhada afisoni ee xindaabka xalan ee muqdisho ee ka dhaceyso doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda tobanaad ee dalka soomaaliya oo daqiiqado kadib la gudageli doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa hambalyo ku aadan shan iyo tobanka mey waxa uu u diray dhallinyarada soomaaliyeed cabdinaasir cadaal ayaa warkaa faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa dhallinyarada soomaaliyeed ugu hambaliyey maalinta shan iyo tobanka meey oo ku beegan aas-aaskii ururkii gobonimo doonka soomaaliyeed ee s y l ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhallinyarada soomaaliyeed ay ku daydaan ahaliyadii s y l ee dalka ka dulqaaday eeriyadii gumaystaha shisheeye dhexdana u xirtay dhismaha qaranka soomaaliyeed xuska shan iyo tobanka meey ee sanadkan ayaa kusoo beegmay maalin muhiim u ahaa dalka iyo sidoo kale dadka soomaaliyeed lana dooranayo madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu ka codsaday shacabka soomaaliyeed in ay u duceeyaan dalka iyo dadka si aan dalku uu kaga baxo marxaladda uu haatan ku jiro Door- sidoo kale waxaa maanta loo madalsan yahay doorashada madaxweynaha soomaaliya iyadoo haatan ay socoto qabanqaabadii u dambeysay ee lagu gudagalayo doorashada waxaana la filayaa in goordhow si toos ah ay u bilaabato xildhibaanadu ay u dhiibtaan codadkooda halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana koox nin dhalinyaro ah oo ku wabeysan qoriga darnadoori ayaa u dhaca ayaa waxa uu dad iyo uu ku sugnaa goob laga ca- lagu caweeyo ama ku taala dalka maraykanka oo rasaas ooda uu kaa qaaday kadib markii isaguna la qabtay lamana oga sababaha dhabta ee ka dambeysa ninkan sababtu ku kalleeftay inuu dadka uu laayo isna markii dambena ay gacanta ay ku dhigan ciidamada ammaanka qorigan ayaa la sheegay inuu ahaa qoriga m sixteenka ninkan ayaa la sheegay inuu ka tirsanaan jiray ciidamada dowladda dalkaasi maraykanka lamana oga sababaha dhabta ee ka dambeysa walow dalka maraykanka inta badan ay ka dhacaan dilal saacan oo kale ah sidaan oo kale ah aan loo sheegin qaabka dadka dilka geysanaya iyagu waxay uga gol leeyihiin laakiin inta badan dowladda dalka maraykanka ayaa sheegtay in dadka dilkan geysanaya xaaladooda caafimaad aysan wanaagsanayn gudaana warkii duhurnimo idaacadda dalsan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahel yaabaa talalhel